maanta sida waxay wax u dhaceen nimankii cadowga ummadda soomaaliyeed ahaa ee ugus marka hore laba qof oo shacaba ayay ku dileen degmada boondheere kadib ciidamada geesiyaasha qaranka ayaa baacsaday ayagiina waa la dilay nin ka mid ah laba ka midana waa la qabtay oo gacanta hay-adaha ammaanka gobolka ayay ku jiraan gaarigii ay ummadda ku halaagayeen ee cadka ahaa ee miisaanta ahaa ee magaaladan dhibaatada ka geysanaya isagana gacantaa lagu dhigay markii la qabtay kadib ayuu gaarigii haddana ay rumuud u taabteen ayagoo raba inay ciidan ku halaagaan ilaahay mahaddiis hooyo soomaaliyeed ba halkaa ayana nooga dhimatay marka maantay ummadda soomaaliyeed ee xamar ku nool guul ayaa usoo hoyatay oo shabakadan ee magaaladan dilal qorshaysan ka samaynayay ayaa lagu guulaystay in dhammaanteed la celab tiro waxna gacanta dawladda ayay ku jiraan iyadii hubkoodii iyo waxay wateen waxna waa dhinteen oo waa aragteen sawiradooda iyo waa waa wada daawateen